gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilme ayaa si rasmi ah usoo xiray tartanka isdhexgalka nabadda ee gobolka mudug tartankan oo muddo ka socday magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qeyb galay kooxo kala duwan oo ka kala socday deegaanada maamulada puntland iyo galmudug isaga oo ahaa mid kor loogu qaadayo xiriirka iyo wada noolaanshaha bulshada gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug injineer maxamed cabdi cilmi ayaa waxa uu hambalyo u diray kooxihii tartankan ka qeyb galay isagoo xusay in tartankan uu horseeday isdhexgal dhab ah kana qeyb qaadanayo xoojinta nabadda iyo sidoo kale wadajirka bulshada magaalada gaalkacyo alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh iskugu kaaga keenay meesha tan marka koowaad waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka faysal madaxda kale xiriirka kubadda cagta ee puntland iyo heer galmudug dhallinyarada iyo ciyaaraha ka soo qayb gashay iyo shacabkaba salaan bacdigeed sharaf bay noo tahay maantay inaannu halkan uga qayb galno kulan saaxiibtinimo oo nabadda gobolkan rabo inay ku sii taaba qaado oo shacabka ama dhallinyarada gaalkacyo ay si wada jir ah maantay ay ugu ciyaarayaan garoonka kubadda cagta ee cawaale stadium waxaan aad iyo aad u bagaadinahayaa tiimka xiriirka oo ka shaqeeyey isdhexgalkaas iyo wanaaggaas iyo maamulada oo garab taagan iyo labada hay-adood ee taabagelinahaya c b d iyo d s a waxaan rajaynayaa haddii lahaydno in meeshaa laga sii wado oo wax badan ay gaalkacyo tarto oo nabadda gobolkaani ay sii hana qaado mar waliba dadkaani dad walaal ah oo isjecel oo maantay sidaas aad u jeeddaan u wada faraxsan oo ciyaarta u wada daawanahaya oo si wanaagsan u wada ciyaarahaya weeye waana sii wadaynaa waana sii joogtaynaynaa in ay nabadda iyo wanaagga iyo isdhexgalkaasi uu sii socdo aad iyo aad baan u bagaadinahayaa waxaan leeyahay reer gaalkacyo dhammaantood waad guulaysateen dhallinyaradiinnii iyo ubadkiinnii wey waxa sidaas u wada farxaya u wada ciyaaraya aad iyo aad bay baahsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladda tartankan lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ahaa mid isdhexgal loogu sameynayay dhallinyarada kasoo kala jeeda maamulada puntland iyo galmudug